madaxweynaha maamul goboleedka galmudug cabdikariin xuseen guleed iyo ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaarke ayaa ku baaqay in si buuxda loo fuliyo heshiiskii sanadkii hore ay wada gaareen maamulada puntland iyo galmudug ee lagu joojiyey colaadii ka dhacday magaalada gaalkacyo ra-iisul wasaare sharmaarke ayaa isagu maanta gaaray magaalada cadaado oo caasimada maamulka galmuduga waxaana halkaasi uu kala kulmay madaxweynaha iyo mas-uuliyiinta maamul goboleedka galmudug kulankoodaasi kadib ayaa madaxweynaha galmudug cabdikariin xuseen guuleed waxa uu la hadlay wariyayaasha booqday ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane cumar cabdirashiid cali sharmaake isagoo runtii hawsha u socda ay tahay dadaal nabadeed oo uu colaadda iyo dagaalka magaalada gaalkacyo ku saabsan inuu maamulada galmudug iyo puntland uu kala hadlo waa soo dhoweynaynaa ra-isul wasaaraha aad waan u mahadsan yahay kolley annaga dhankeenna waxaan diyaar u nahay colaadda ayadaa in nabad iyo wanaag iyo derisnimo in lagu xalliyo in wadahadalladii iyo heshiiskii nofembartii hore la saxiixay halkii laga sii ambaqaado aad baan uga xunnahay dadka dhintay iyo dadka dhaawacmay aad baan uga xunnahay dagaaladaas ayaga ah aad baan uga xunnahay intii barakacday iyo intii dhibka uu ka soo gaaray waxaan rajaynayaa in dadaalka ra-iisul wasaaraha uu wado inuu miro dhalo dagaaladaasna sida ugu dhaqsiyaha badan ay joogsadaan intaa kadib waxaa hadalka qaatay ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid sharmaarke oo isaguna sheegay in imaatinkiisa magaalada cadaado ay la xiriirto daminta colaadda ka aloosan magaalada gaalkacyo waan garan karnaa waqti waxaa ugu jiraa doorashooyin ah haddana sababaha runtii na soo dadejiyay halka inaan u imaano waxaa ka mid ah colaadaha hadda ka bilowday magaalada gaalkacyo nawaaxigeeda inaan soo afjarno iyo colaadaha guud ahaan ee ka jira dhulka kan iyo meelaha kaleeto waxaan ku baaqaynaa runtii nabad in la soo afjaro colaadihii iyo wixii socday maalmahan in laga fogaado wixii adigu af iyo cadin keeni kara dhib waxaan rajaynaynaa sidii uu hadda sheegay madaxweynaha galmudug in heshiiskii aan siixanay labadii kun iyo shan iyo tobankii novembar haddii la yirahdo in lasii dhammaystiro meeshii laga sii wado guddiye iyo dadkii laisku keeno haddii insha allah waxaan rajaynaynaa in arrintan ay si dhaqso ah u soo afjaranto ummadda runtii deegaankaana ee dadka ehelka ah soomaalida ee wasi dhalay wada dhashay waxaan iyagana ugu baaqaynaa runtii inay si nabad ah oo si dhaqso ah uga fogaadaan wax allah waxay keeni karaa colaad iyo dhib labada dhinacna labada state ee puntland iyo galmudugna waxaan rabnaa inay miis wada fadhiistaan insha allah lasoo afjaro arrintan sidii mar dambeeto aysan waxaan usoo noqon lahaynna falkeeda aan meeshaas kasii ambaqaadno